bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinime idaacadda warsan qodobada dhugunsidyaal siinka haynoy baankawiina madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya farmaajo xaab oo sugada jiraanshii degan degada hobya faahfaahin ayaa kubahayta qarax sarkaalla ka diri oo kudhii duleedka magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo cambaaraytii arqaladaynta amniga marinka badeed ee badacasa duqii hore ee magaalada muqdisho ka baaqi in dillanka deg degna heer ku qaado ka mas-uuliyiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan hogeeg reed baydhabahanka nagadi qoysas bogtaale oo ka nool duleedka magaalada baydhabo iyo sheegan inti meelasii ka haysata nolola webdadeeri magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo kulamoy ballanqaadeen maamulka gobolka hiiraana xiisadii siyaasadeed ee maalmoon ku teegan i t a caasimada kumeelgaarka ee galmudug oo lahaa afjariya aqbaraadka banaanka way baankooweyne turkiga oo maraykankan ku digdi taageerada iyo si hayta kurdiyiinta
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiinfayla hamiinamaa talaada warbaanaha galahayta taarig dan iyo ka-ee danta labaataiyo sideeda bilo koowaad januari sanadka labada kuntum iyo sideedka ka dhowaada warkiioo fisanga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo weybageekareedan ka nagaday magaalada baydhaba faafaahinta warkan weybanin haya cabdulaahi nuur aadan jeceelowa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey labadiisa gole golaha wasiirada iyo baarlamaanka koonfur galbeed waxaana madaxweynaha uu ka soo noqday shirkii dhowaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay isugu tageen magaalada dhuusmareeb kaasi oo lagu midaynayey maamulada ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudug madaxweynaha markii uu xarunta madaxtooyada loo soo gelbiyey waxa uu kulan albaabada u xidhan la qaatay saraakiil ka socotay dowladda ingiriiska kulanka saraakiisha uu la qaatay markii uu dhammaaday waxaa warfidiyeenka la hadlay afhayeenka madaxtooyada nuurudiin yuusuf abuukar waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen saraakiishii ka socotay dowladda ingiriiska iyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka gobolkafaaye sidoo kale xarun gaar u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaana ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo madaxdii ballaaran oo hogaaminaya waxaa soo dhoweynta iska qayb qaatay golaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka sidoo kale haweenka ururada haweenka iyo taliyaasha ciidanka dhammaan oo hogaaminaya gursimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha mudane maxamed xasan faqix si ballaaran baa loo soo dhoweeyey madaxweynaha soo dhoweyn kadib waxaa loo soo galbiyey xaruntiisa madaxtooyada xafiiskiisa marka kadib warbixin buu kooban buu u jeediyey gulihii wasiiradii dhammaan ee ururadii bulshada halkaas yimid wuxuuna ka yimid madaxweynaha shii sheege magaalada dhuusmareeb uu qayb galay sidii qaabkii iskugu keenayey ahlusunna waljamaaca iyo dowladda goboleedka galmudug intaa bay ahayd marka kadib wuxuu la kulmay madaxweynaha safarkiisa markuu yimid xafiiska waxaa ku sugayey saraakiil ka socda dowladda britain ee inta badan ka qayb qaata sidii ay u xoojin lahayn ciidamada gaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo booliska kuwaasna waxaa la socday taliyaha ciidanka qaybta lixdamaad ee koonfur galbeed soomaaliya u xilsaaran dowladda federaalka xooga ciidanka xooga u xilsaaran janaal ibraahim yarow aad baa u mahadsantihiin wariyaashiina dhammaantiin oo mahadsan
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee sawada jira weybayoonshii degana dekada magaalo xebeedka hobye ee gobolka muduga galmudug ee sheegtay intii degadan yeeto to muhiiman ee ilisha oo dhaqaala madaxweynaha iyo sheegay intiiu dardar geli doonaan dhismo magaalo xeebeedka hobya dhinaga kalena madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaga galmudug iyo ka guulaysadan antiyo afjaran xiisadii siyaasadeed ee maalmoon ku teeganaytay magaalada cadaada ee xarunta ku meelgaarka ee galmuduga madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ka dhawaaqay intii cadaadiya nagada doonta xarunta baarlamaanka galmudug ka shaqeeyawa way bowsaaso kala sheegay intii reer cadaada iyo kale muuqata ku qaadaan dhismo maamulka galmuduga saasoo kale cadaadihii hore madaxweynagii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleedan magacaawe xarunta ganacsiga galmuduga odayaalkii walgorodkii ka sugnayeen madallaa ayaan muuqadeen haan oo ka qanaceen hadalkaa kubahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qoysasa bogtaale oo ka nool duleedka magaalada baydhabo iyo weybayo ku hadaleena nolol xumiya ka haysata meelxere iyo ka kanoolin duleedka baydhaba warbixin arrintaas ku saabsan weybanin haye waryagana mukhtaar sheegaadan dalmara kaamka buulashe waliba waa kaamkayaala ilinta beledkum baydhawo dhiniga bara maybanaka jare idolay eedan tira badan hana soong haysan biyo baad i weliba musqulyo kabinaan bahayaan mayba iniska jaraana bogtaal afar sano ku hor ha ku kiinantii gobolka bokool i danyartii enriikada wayti nololxumadii beledka ka haysatii iyo oo badnaanka lahayna beledka dhetiisa oo daruuf anjeyti iniyo degaan kaamka waana ku dhisadaan daashbalow siyo markaas unku bahaan dhibkii kurahay ijaarka wali haayana dad hoogshow ka noole oo nololyo ka tiirsanayntii dabashada iyo weliba talow ka kobo taasoo yo sheegeen iniyo ku obsadeen duurkiyo umbahaayeen oo yo ha ku dabadaayeen duurjoogta iyo megelkii oo tabar unwaayi kobo talowkii oo nololyo hoosan dhigdi bilaanta berjoyo mayba sheegeen iniyo dhibaato kulug irdaala duurka ka heli berjona kolhorabudha kufsadi sidiyo edyoninka sheegeen waanuhaanoo ku mid ah bilaanta kaamkaas ka nool oo edsyo ka sheegaw wali dhib ayo gaba wasankugna yo jeelada fadan in laku saacido
una baahan nashafara qobna awlaadana baahanta biima qobna musqulma qobna hunguruma qobna matiiri falooyna madaqorniin bahaana sad waqtina masaarna hal waqti awlaadana una aamoyna una saasalana madumasha wadgunu haysana male hada gargaar hoobasa nin haytan wal nin sheena saan hunguru nin sheena hunguri dhibaatadiis hayne buulasheeb haa unha raashin ninsheena baahin dhimadoyna awlaadan hansaniin ko ooyoytu raashinga ninsheena musqulma qobna biyoog nunda qobna isinga digeeg haanganin bilawtan maabmeegsadisaalin dareeraha ka orordoyn korniin bahaasan isbiya ororas korniyooyaga gadadoyn shanta kun hooba kalna yooga awlaada walkasioyn saasa jirta hoob ilaahay karaala nagada musqulo ma qabno sinyeerka ma qabno gogolo ma qabno weelka ma qabno biilahaan rafaad i dandara eeli ana mee walkasheedhan male walna ma dhacaan qoro ma qaadaan ilaahay ka tiigsin nanki ummada islaamka ee walna siyaahoonana magansagna walaalayaal mayan baagna inti gurigna nin dhiso baadana nin siyo sinyeerkna nin siyo musqulona nin suubi ya ilaahay dawliga inka rajeeya dhibaatii rafaada ka jirin medalkaan walunhaay malle sagaarigeedan sagaaradii tumila masaba marko haata hawaay halayinta sagaari laala marko kobila tala walayo natiijila ka haysadaan malle magaaras ku jeehdaan magaarada jeehdaan mil un la bahaan malle nan un no deew malle marko haata wab isku dudubdaan b marko gornyin bahaan nahno dugsa bilaantan dhor jor laha ku kufsadaw erdaal anu ku koow aha dhor jor laha itib dhaway beerow nati laha itib dhaway ilaahay dawlaha itusi ogayn
gaadhika jarta kaamkung mahaysadaan dugsiyo walka baradaayaan waalidsoona ma awoodo iniyo jeyaan dugsi mayweedhi beese iyo siyaayaan maalanka dugsiga babanhayna dhuunkii idharkii owlaadaba tabar iyo taag an waaysiyin kan waliba waa maalanka hata qur-aanka andhikaw ku taabta kaamka buulasheebo wali nin sheegay ini dugsiga owlaadungu saato walanka dhikaw useeyi koo ijaare oo biliilo ku qaadaw afar boqol kun kitaabta hatanro rogda waalidyo iyoon awoodna iniyo dhiibaanga beesa ciyaalka warlaka bara sidaas dartiye mayba erey anoo tabartaas walka dhikaaw mayba edka indirafaday ganacsatada maamulka intiiba walba dhiibadaasa ini landhisa dugso si ala dartiisusu walanka bara kitaabta walbarashada fadaase ee weelidyo tabaroysan maal cabdulaahi suleymaan dheere dadka haddiisan ku dhaabateen ciyaalsho walin sheegohay koligora biyoba baahana wallaku qaadaw malle anin naftay saas ajilashe ilaahay dawle bama inda kumyan fadu wama indallaahi baagin yar ajilashe ya walanka sheegohay ma walata geegana tuku qaadahay malle yoba baahan anina la baahana dugsigu naftisa ta kiro markas yalihin kooye walaagay sidi leemilan ku sheenan malle hoona ka taboona koligora walbarashadii dhanba gaabadaasa kole insha allah ilaahay jehishay jehiga kiirin ini laku hela ee maal ardayda maal caawteediyo maardaahyaasho niisa noolan iyo fadaana ilaahay jeejeeli ku hele karadoy baan ka jare beli afar boola loo gaade markuu intay fadaasi oo bilacala la hela dadma dhibaatada anka daron ee ku jarta kaamkun buulasheebo yahayti intii una roogni tan una qiimaynta ka soo bini waanaha aragni biyaraan baad musqul dugsuguraan oo kitaabta walbarashada ambaahan iyo ka eyin darsalaan walina intiyo badan hadalsho kudha dhammiinay inil eyinga dadliyasaw oo tabardarrada iyo weliba galgalyaraanta lakakaadaw iyo oo inta badan landiidaw iniyo id soo deersiyaanga xafiisyada maamulka iyo hay-ado taasoo sheentay ini reero ka jaraan kaamkun yo ku qadaanga kaalmada i gargaarka labiyaw ee gee iyo hamiinba kaamamka lanteelaw yoona ku eyin guulata warark dheeraad ayaa ku bahaya qarax khasaarije sidee kudhe duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaali gaar ahaan deegaanka tareedisho qaraxdan oo nooshay haymiinada dhowrkala ka dugow oo meelo dheer lagu hogaamiyow iyo xooga ku darsan al-shabaab wibayo la fiirsadeena baabuur cabdibile oo yosaarnaya ciidamo ku darsan xooga dalka soomaaliya gudoomiyaga dekada kaxda maxamed ismaaciil cabdulaahi oo la hadlay warbaahinta iyo sheegay qaraxgan antiwiyo ka amuudeen sarkaal lama xidig la haayay isada askari oo ku darsan ilaaladiisa saasoo kale guddoomiye sheegay antiiliqofo shacab iyo ka dhaawacmeen qaraxga aanasoo lanla rooriyay meelo caafimaadka ee meelaas ka dhawa meelo qaraxga uusa gudhi wayba diray ciidamo ku darsan dowladda federaalk soomaaliya haanasoo meelo ku qaadeen ciidamadii walyeelada kugadeertay wayban iyo meelaas ka sameeyana baaritaani ka eedan sidii walandhiyeen al-shabaab iyo sheegatay qaraxgaas intiya ka dili cabdi xasan biyoquute oo marxaado jaray guddoomiyaga degmada ceelbuur laakiin hadda ku darsanaaday saraakiil ee ciidamada militariga soomaaliya macad sarkaalka qaraxgaas ka dhammaday intiusaye cabdi xasan biyoquute iyo intiusaye sarkaal kale oo ku darsan ciidamada militariga soomaaliya balse wararya al-shabaab aga qortii baray wararshaka faafiyaasiyo arrintaas ka sheegatee guddoomiyadii hore ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo ku hadalaya xeelku qaado kii dhowaan laga sameeyay guddoomiyagii gobolka banaadir daabid cabdi maxamed iyo weyba uusa sheegay intii muhiimata dilanka deg tegna xeelku qaadowka laga sameeyo madaxda eelka hayta weyba uusa sheegay inti daabid usa eelka hayo muddo ku yar sagaal bilood saa dartii ee lanka cadda ay korna ama lanka eeda ay korna walqabadxuma wayba saasoo kale sheegay intay xeelku qaadowkan deg dega ee mas-uuliyiinta gobolka banaadir laga sameeya untii sheeni kordareedan dhiyow siyaasadeeda yuusuf xuseen jimcaal ayaan ka dambeyntii sheegay intii maqaamka muqdisho la fada wantii ku taladan shacabka siyaasiyiinta gobolka banaadir laakiin durbo-inay uurqaadaa laga yaaba marka sagaal bilood waxa ilaahay ugu talagalay inuu caloosha cunugaas ku jiro waa tartiibada uu maraayo marka dee tartiibaadka hadda dee sagaal bilood xataa ninka moogta inta cunug inta camal galo oo ka dhasho ma dhammo de inta uu taabid joogo anigu hadda cidna ugu daraamayno cidna kusoo dhaweymayno cidna ku xumaymayno laakiin deg degaas oo dadka maaragtay xilalka isdaba jooga ah de macno badan dalka ma ku yeelan marka wuxuu u baahan yahay calaalaqal su-aashaas markaa soo laabto ugu yaraan waqti u baahan yahay oo ku fikiri kara waxna ku qaban dadkuna inuu markhaato waa kici karaan inuu wax qabanayo inuusan wax qabanayn runtii waxaa lir markii midhaha dhulka lagu guntaa garabka la saarta waxay u baahan tahay shacabka magaalada muqdisho toban jeer ka badanoo wuxuu sheegay in wax ka maqan yihiin uma dhinna marka shacabka magaalada muqdisho waxay u baahan tahay indheer garadkooda oo kow iyo laba iyo saddexood cuqaashooda iyo xildhibaanadooda iyo mas-uuliyiinta markaasi gobolka iyo madaxda qaranka inay isla dariiq isla jeestaan ayay u baahantaha hadalkan akuweeri guddoomiyagii hore ee gobolka banaadir ayaa webaageedaya xilla maalmo ku hora xilkii lagu qaadi guddoomiyagii gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo la keeday intii uusa gadaya dhulyeelata dowladda wafdiya waybayo deerena magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan aana soo kulamo la qaadeen maamulka gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi ismaanyo warkan beledweynaha ku darya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa soo gaaray wafdi ka socday sanduuqa horumarinta mashaariicda soomaaliya iyadoo lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha gaas khaliifa magaalada beledweyne soo dhoweynta waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ugu horreyntii waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleedka hirshabelle maxamed maxamuud cabdulle waxaana uu sheegay maba socotaan dhowr jeer baa halka nimid madaxweyne waarene mashaariic fara badan buu waagaas ka dhawaajiyey waxaan u nahay bilow mashaariicdii u ballan qaaday inuu magaaladan soo gaarsiiyo Eh, maanta waxaan hogaaminayay wafdi ka socda qolada ssf ssf waxa waaye sanduuqa eh, maxaan ku rahdaa maalgeliya horumarinta lagu dejinayo soomaaliya marka ssf la macneeyo waa sanduuq hay-ad ma aha Eh, waxyaabaha maamulada eh, dhismaya ayay waxay ka kaalmeeyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadweynaha oo laga maarmaanka oo la taaban karo maxaa ka mida waddooyinkaa ka mida wasaaradaha ka mida eh, maxaan ku rahdaa meelaha muhiimka ah oo kaabayaasha dhaqaalaha ah ayaa eh, xoogka ugu weyn ah marka halkan waxay u yimideen eh, inay dadka dhegaystaan la kulmaan bulshada qaybeeda kala duwan haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka noocyada kala duwan baahidooda inay qoraan Eh, baahidaas ayayna dib u qaadi doonaan mashaariicdu madaxweynaha sheegaya inay ka ay ka mid yihiin marka waxaan xoojinaynaa anaguna oo madaxweynaha ula soo dardaarmay oo wafdigaan hoggaankeeda u dhiibay inaan xoogga saarno arrimaha eh, eh, maaragtay bulshadu sida gaarka u fiirinayso ayaguna arrimahaasaa loo soo diray marka waxaan kusoo dhaweynayaa hoggaanka sidoo kaleeto waxaa ka hadlay mas-uul ka tirsan wafdigaa soo gaaray waxaana uu sheegay dhankiisa in uu u yimid magaalada beledweyne ballanqaadyo hore oo ay u sameeyeen dadka ku nool deegaanada maamul goboleedka hirshabelle ujeedada aan u nimidna waa inaan dadka la kulanno qaybaha kala duwan mas-uuliyiinta aragno marka warkeena waa iska kooban yahay madaxna madaxdana waa u mahadcelinaynaa kadib markii aan dadka la kulanno wixii aan qabnana waxaan u sheegaynaa waa markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin ka socda sanduuqa horumarinta mashaariicda dalka soomaaliya ay soo gaaraan magaalada beledweyne iyadoo waddooyinka iyo goobaha qaarkood ee gobolka hiiraan ay aada u burbursan yihiin bashiir cabdullahi cusmaan wasiirka arrimo banaanka iyo iskaaladowka caalamiga ee soomaaliya axmed ciise cawad oo ka guda jiro diriirshan ka horeeya uusa kaseedaha ay dalka banaaja ayaan sheegay midowgu wakaalado wararka dowladda ka midowsa ama ka midooban ururka iskaaladowka islaamka hanti dowladda soomaaliya hadda gacanta ka hayta hanagowka i dhismo ciidan badeed oo xoog leh oo dalka weedhadow si oon ku qayb qaadan ilaalinta xeebo iyo dhammaanad damaanad qaadka amniga gacanka cadmeed iyo marinka muhiimka ah ee baabul mandaba dhina kaleed wasiirka arrimo banaanka ee soomaaliya ee la weydiiyey walayo dowladda soomaaliyanka ka dhakanta wareejinka wareejowka laga wareejiyay soomaaliya xafiiska ergiga joogtada ee soomaaliyeed ee xarunta ururka iskaaradowka islaamka ee jidda wayba sheegeentay arrintan yeeta arriweyn oo eedan qaymo badan waana calaamadan eeta anti dowladda soomaaliya dalka ku gudobaasa jahawareerkii burburkii ay ka jartay sanado badana meel warkaasiin ku kooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo turkiga iyo maraykanka ka baraarujidinta iyo xoojada taageerada iyo sihayta kurdiyiinta ee suuriya waybana koroonsii qaaday duulaanka iyo kahayta maleeshiyada oo ka dagaalama hayta waqooyiga dalka suuriya afayeen hadale madaweynada turkiga rajab dayib erdogan iyo sheegeenta kooxo kurdiyiinta iyo hubka maraykanka iyo ku helaasa adeegsadaasa ciidamada gobolka afrina turkiga iyo sheegeenta kurdiyiinta ee ta garab ku tirsan ururka b k k oo ku dagaalamo gobolka kurdiyiinta ee turkiga waybana ka tilmaameen intii oo argagaxseeyeen kurdiyiinta iyo beenidinti wal xiriir toos ayaan lala haynaa ururka b k k da maleeshiyada oo maamulaasi deegaano badan u ku tirsan waqooyi bari suuriya wayba xulufo muhiime maraykanka kala leeyina dagaalka ku dhanka ee ururka lamaga bahiy dowladda islaamiga golo amniga ee qaramada midoobiya kulan isniintii d aanka ku wada xaajoodan duulahankaas sii kordhiyowka ee turkiga balse ma cambaarayna xukuumadda ankara wayba hadda dalbadahay teenti la roojeenti is-xulufaysiga maraykanka iyo kurdiyiinta ku dhexeeya maamulka ordogan wayba ka doodahayaen ti dhammaadan dagaalka la kala jar ururka lamaga bahi dowladda islaamiga kumanaan qof oo shacaba iyo ku urooreen gobolka afrin dadkan ololeeya warimo suuriya oo bayosheegahana hanti in ku badan toddobaatan qof laga dilay tan in markii sabtidii uusa bilaawday duulaanka turkiga warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nasrunkuwa ninkege hanti warkan kala mid areedan ku kulmaan nabadgelyo